la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya arrimaha haweenka iyo guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir ayaa maanta dharka ciidda u qeybiyey caruur agoon ah iyo kuwo kale oo naafo ah aragga ka munaasabadda oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa lagu muujiyey dareenka iyo garab istaagga ay dowladda iyo ururada bulshadaba u hayaan caruurta nugul gaar ahaana xilliyada ciidda guddoomiyaha ururka haweenka iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha haweenka oo si wada jira uga hadlay goobta ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in caruurtaasi laga qaybgeliyo farxadda ciidda loona muujiyo inaysan keligood ahayna ardaydan wiilasha iyo gabdhaha isugu jira ayee maanta maxamed wuxuu ugu talagalay inuu ciidsiiyo ciid walba boqol caruura oo ku dhaqan magaaladan waxaan rabaa maxamed inaan dhaho waxaad tahay qof kudayasho mudan maamo waa kaaga mahad celinaynaa xarumaha agoomaha hadday noqon lahaayeen kuwa maamo ogaaso goobo badan ayaa maarata wax badan ka soo bixinay laakiin ciidan adxada way ka duwan tahay runtii wayna ka damqasho duwan tahay si gaaray noo taabanee haddaan nahay haweenka soomaaliyeed inta maaragtay hadda xoolaha bixisan ilaahay subxaana watacaala ajri xasanada aan la soo koobi karin allah siiyo intii waqtigooda gelisay intii maskaxdooda imaankooda iyo waqtigooda kusoo shaqey waa u mahad celinayaa waxaan kaloon runtii ka codsan lahaa bulshada soomaalida meel walbay joogaan madaxda iyo qurba joogta iyo qof walboo muxsiniinta inay aruurtan usoo gargaaraan baahidooda hadda annaga indhaheenaan kusoo aragnay waxay u baahan yihin in la caawiyo oo iskuulka laftirkiisa laga caawiyo oo maxaan kura qolalka loo kordhiyo waxaan leeyahay walaa wiilkayga hooyo maahan waad mahadsan tahay adigiyo intaad wakiilka uga tahay waxaan leeyahay maxamedow hooyo ilaa halkaad ka soo saarteen khayr ha idinku bedelo sidoo kale waxaan u sheegayaa guddoomiye jawaahir iyo anigu intii aanu kormeer baanu kusoo marnay iskuulkan ama meeshan caruurta ay joogaan quruxda badan caruurta aada u xanaanaysan yihiin walaalkay agaasimuhuuna soo mariyey aniga jawaahir waxaan hoos isugu sheegnay xoogaa inay u baahan tahay inaan lagu sii daynin inta iminka gacanta ku haysa meeshan waxay naga haysaa dad badan oo u baahan kaalmadeenna dad badan caruur badan oo u baahan gacanteenna mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda ayaa dhankiisa ka mahad celiyey maanta waa farxad weyna nagu tahay maxaa yeelay maama jawaahir guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir oo ah maaragtay guddoomiye aad aad u firfircoon ahna jecel maaragtay inuu mar walba maaragtay habeeni maalin inuu bulshadiisa ka warqabo maasha allah guddoomiye ilaahay ku barakeeyo cumrigaadana allah dheereeyo waa beriya nagu soo booqan jirtay annagoo guri yar ku jirno laakiin hadda annagoo hawo fiican haysanno oo howlwadaag soo degnay hadda waa aad aa ugu faraxsanna markii ugu horreysana soo booqato inkastoo xafiiskeeda aad tegi jirnay tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo taageerada bulshada u baahan gaar ahaan haweenka iyo caruurta agoonta ay ku noola gudaha magaalada muqdisho